ugu yaraan shan iyo labaatan ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kuwa yaryarka ah islamarkaana ay saarnaayeen dad rakaab ah gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano mataatuuda oo marayay wadada weyn ee isku xirta maamulka kiriyaagaha ayaa shilka uu ka dhacay ciidamada booliska ayaa warbaahinta u sheegay in baabuurta shilka gashay ay kala leeyihiin shirkado laamaha amniga ayaa intaas ku daray in dadka dhaawacmay oo da-dooda ay u dhexayso kow iyo toban ilaa afartan iyo sideed sano la geeyey isbitaal si gaar ah loo leeyahay oo ku yaala halkaasi dadkan ayaa waxay ka dhaawacmeen lugaha gacmaha iyo wejiga iyo qaybaha sare ee jirka dhinaca kale wadayaasha gaadiidka xamuulka ah ee shixnadaha qaada dalka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii ay cabasho ka muujiyeen amni darro soo wajahday gaadiidleyda